Wararka qiimaha xoolaha waxa aanu maanta ku soo qaadanaynaa qiimaha lagu kala iibsanayo xoolaha ee suuqyada magaalooyinka Garowe iyo Caloola. Garowe haddii aanu ku horumarno, geela hilibka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad 22 milyan, heerka labaad waa 16 milyan, heerka saddexaadna waa 10 milyan oo shilinka Soomaaliga ah. Garowe geela dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad 9 milyan, heerka labaad waa 16 milyan iyo 100,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Garowe geela dhoofka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad 21 milyan iyo 500,000, heerka labaad waa 17 milyan iyo 500,000, heerka saddexaadna waa 12 milyan iyo 400,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Garowe ariga dhoofka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad 1,880,000 oo shilinka Soomaaliga ah, heerka labaad waa 1,740,000, heerka saddexaadna waa 1,460,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Ariga qalliinka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad suuqyada Garowe 1,900,000, heerka labaad waa 1,500,000, heerka saddexaadna waa 1 milyan oo shilinka Soomaaliga ah. Suuqyada Caloola haddii aanu markan eegno, geela hilibka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad 26 milyan, heerka labaad waa 22 milyan, heerka saddexaadna waa 15 milyan. Geela dhaqaalka ah ayaa suuqyada Caloola la kala siisanayaa heerka koowaad 30 milyan iyo 800,000, heerka labaad waa 28 milyan, heerka saddexaadna waa 25 milyan iyo 300,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Ariga dhoofka ah ayaa suuqyada Caloola la kala siisanayaa heerka koowaad 2 milyan iyo 50,000 oo shilinka Soomaaliga ah, heerka labaad waa 1 milyan 740,000, heerka saddexaadna waa 1,450,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Ugu dambeynna, ariga qalliinka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad suuqyada Caloola 2 milyan oo shilinka Soomaaliga ah, heerka labaad waa 1 milyan iyo 700,000, heerka saddexaadna waa 1 milyan iyo 300,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Wararkii qiimaha xoolaha ee maantana waa naga intaa.